Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa beylaha noqday kheyraad badan oo Ilaahay ku munaystay dhulka Soomaaliyeed waxaana ka mid ah duurjoogta taasoo ehel u noqotay ugaarsi sharci darro ah iyo nooc kasta oo keeni kara in ay dabar go'aan duurjoogta noocyadeeda kala duwan. Inta badan duurjoogta Soomaaliya ayaa noqotay wax ku baxa gacanta ugaarsadeyaal si sharci darro ah u ugaarsaday iyo kuwo kale oo isaga cararay ugaarsiga lagu hayo si taas meesha looga saaro. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa sheegtay in ay soo saareyso sharci lagu ilaalin doono duurjoogta sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland aadan maxamed hudle duurjoogta wadankeena marxaladda ay ku sugan yihiin xilliyadii dhexe ee dagaalada wadanka ka dhaceen dhammaan wixii duurjoog ahaa ee wadanka joogay waa ay ka hayaameen waxaana yeelaya colaadda ilaa haddana weli dabargoynta duurjoogta way ay sii socotaa haddii eebbe idmana ka maamul jubbaland ahaan waxaanu haddii eebbe idma qorsheynaynaa inaanu kasoo saarno sharci lagula dagaalamayo dabargoynta duurjoogta waayadii dambe waxaa kusoo badanayay meelaha qaar in muxuu ahaa duurjoogta qaar la ugaarsado oo hilbahooda magaalada lagu iibiyo deegaanka hadda waxaanu kasoo saarnay sharci si loogu ilaaliyo duurjoogtana sidaas oo kale waxaa inoo qorshaysan ayadana haddii eebn inaanu soo saarno sharciga ilaalinta ee duurjoogta waxaana iska kaashan doonaa haddii eebn mashruucdaasi wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada yacni halkudhigga sanadkan waxaa qaramada midoobay u asteystay isku xirka dadka iyo bey-ada yacni waxaad dareemaysaa marka wax walba quruxda badan indhuhu ay jecel yihiin dadku hadda markii ay dalxiis ka aadayaan meelaha xayawaanada iyo durjoogta ay aadaan ay joogaan bay aadaan oo baakiska oo loogu talagalin xayawaanada lagu xareeyo saas ay tahay haddana xayawaankii iyo durjoogtii dadkuma ilaashanayaan